waa hagaag dhegeystayaal halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana dhegeystayaal saacadda stuudiyaha sideedad ee reediyo muqdisho ay tilmaamaysaa sideeddii subaxnimo waana xilligaa idiin soo gudbin jirnay warka subax waxaana la diyaaraa xamdi aad baad umahadsantaha faado macdow raxmaaniraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada warka caalamka oo ini aqrin doono anigoo xamdi baraale qodobadana waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay in maanta ay muqdisho ka dhici doonto doorashada qaar ka mida xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo gelaya gobolada waqooyi ee somalilan taliska buusmareeb ayaa amaro ka soo saaray muraayadaha madoow ee lagu xiro gawaarida iyo sidoo kale baabuurta taargala-aanta ah maamulka deegaanka ceel dirbir ayaa gaarsiiyey deeq lacageed oo qayb ka ah gurmudka baahiyaha adeega caafimaadka ka jira deegaankaasi taliyaha guutada tobnaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida ra-iisul wasaare abiy axmed oo sheegay inuu tegayo jiidda hore ee dagaalka ay kula jiraan kooxaha fallaagada waa subax talaadaha taarikhdu ku beegan tahay saddex labaatanka bisha kooiy tobnaad sanadka laba kun labaatan iyo kow qodobada oo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay in maanta ay muqdisho ka dhici doonto doorashada qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka kasoo gelaya gobolada waqooyi ee somalilan afhayeenka guddigaasi axmed aadan axmed safiin oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen doorashada lix ka mid a kuraasta somalilan taa oo maanta oo talaadaha ka dhici doonta teendhada afisyooni runtii lix kursi baa doorashadooda la qabanayaa baritoole kuraasta qaar way isku sidkan yihiin oo way ka fudud yihiin runtii doorashooyinka kale maadaama saddex iyo saddex ama laba iyo saddex ay iskugu xidhnan yihiin oo ay doorasho wada gelayaan marka ergooyinkuna way noo fudud yihiin shaqaduna meel fiican bay noo maraysaa isla baritooleba haddii la helada lix xildhibaan oo kale ayaa ku soo biiri doona labadii hore u soo baxay runtii waa fadli ilaahay gaaruu siiyey baan filayaa waanay dadaaleen khilaafkoodiina markii hore soo dhammaystay baan jecla oo odayaashu khilaafkooda in badan uu soo jiitay ummadda soomaaliyeed kasoo wada warhaysay waanay soo dhammaatay iminkana doorashay diyaaru yihiin shaqadiina way nala shaqaynayaan runtii maamuul goboleedada kale wax khilaafoo ka jiro on ogahay ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa iyaguna inay caqabadaha jira ay iska horweeciyaan oy doorashada bilaabaan haddii ilaahay laado sidoo kale waxaa socota koob iyo tobankii kursi diiwaangelintii ergada iyo diiwaangelintii murashaxiinta ayaa ka socota magaalada baydhabo ee kuraasta southwest hadda alxamdulilah rabbi العالمين galabta waxaa soo gabagaboobay diiwaangelinta doorashada ee somalilan isla beritoolana doorashadii baa loo dhaqaaqay haddii ilahay
taliyaha booliiska dhuusamareeb ayaa amra ka soo saaray muraayadaha madow ee lagu dhejiyey gawaarida iyo sidoo kale gaadiidka taargala-aanta ah maxamed deeq cabdi ayaa warkan soo diray
taliska booliiska magaalada dhuusumareeb oo ku howlanaa sugidda amniga maalmihii lasoo dhaafay iyadoo lagu jiro arrimaha doorashada golaha shacabka ayna ka soconayaan howlihii ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa booliiska magaalada dhuusamareeb waxa uu ku howlanaa sidii amniga caasimada iyo deegaanada ku xeeran loo sugi lahaa taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb gaashaanle maxamed xasan warsame ayaa ka warbixiyey amniga magaalada dhuusamareeb iyo sidii ciidamada ay u sugeen maalmihii aynu kasoo gudubnay taargada waa fayska koowaad ee lagu garto gaariga milkiyadda qofka iyo sugnaantiisa dhan walba haddii wasaaradda la aado iyo haddii howl ku qabsiga la aadiyo aqoonsiga gaariga wax dhibay iyo midka wax dhibay intaba sidoo kale haddii aysa lahayn gaarigu taarga aysa lahayn mataqaanid waxa uu yahay iyo waxa uu ku salaysan yahay reality ahaanta wax kastaa ka imaan kara gaari aan taargalahayn marka ma qaada doono mana ogolaa doono face one gaari aan taargalahayn gaariga aan ku aragno isagoon taargada galmudug sidan ee maamulka meesha ka taliya ma yeeli doono kamana yeeli doono inuu yidhaahdo waan soo iloobay iyo waa doono doonaa iyo hablaayita ma ka yeeli doono insha allah shal munaasabadda uu mudan yahay uu leeyahaan masii doona annagoo isku mid ah dhammaantan dhinaca kale taliyaha booliiska magaalada dhuusamareebe ayaa amaro kala duwan ka soo saaray bacaha madow ee baabuurta lagu dhejiyo goobaha gawaarida la dhigayo iyo mootobajaasta oo uu sheegay in mararka qaar ay sameeyaan waxyaabo amniga ka hor imaanaya
sidoo kale bacda madow baabuurta iskale ee way iskala maraan mar kasta dhowr goor waa u dignay ma aysan munaasibka lahayn ma aysan qaadan ayagana uma dul qaadan insha allah qofkii lagu qabtana wuxuu mari doonaa tillaabo ku habboon aanan haddeer waxba halkan uga faahfaahin si sifo sharciga loo marsii doono insha allahu tacaala sidoo kale bajaajyada horan uga hadalnay waqtigooda iyo waxaada dhammaantood waxaan rabnaa inaan u sii sheegno inaysan ku xira karin dahiyada ayaguna la mid ah beesalka iyo beesalka hore iyo samaacadaha ay dadka ku qaribeen samaacadoo soo xiranayaa cirkuu geysanayaa ma oga meeshuu marayo dadkuu dardarayaa kontaroolku kor dhacayaa wixii hadhow meesha uga yimaado oga dhacana wuxuu leeyahy waxa ii geystay waxaas baa ii geystay oo saana wax laigu yiri waana wax isagu kalafay oo sabab leeyahay booliiska magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale taliska taraafika oo isla shaqeeya ayaa guulo weyn ka gaaray bilihii lasoo dhaafay howlaha kala duwan ay ka wadaan deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb maxamed daaq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
maamulka deegaanka ceeldibir ayaa gaarsiiyey deeq lacageed oo qayb ka ah gurmadida baahiyaha adeega caafimaadkii ka jira deegaankaasi cabdirasaaq maxamed axmed
qaar ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa oo ka jawaabaya cabashooyin la xidhiidha dhanka adeegyada caafimaadka ee deegaanka ceeldibir ayaa saddex kun oo dollar oo qayb ka ah gurmadyada baahiyada daboolidda adeega caafimaad ee isbitalka deegaanka ceeldibir soo gaarsiiyey maamulka deegaankaasi maxamed maxamuud samatal oo deeqdan lacageed soo gaarsiinteeda wakiil u ahaa gabdhaha soo sadaqaystay ayaa ugu horeyn ka warrama deeqdan iyo waxa loogu talagalay
waxaan rabaa inaan wareejiyo walaalo muxsiniinah oo jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa oo gabdha ah lacag ay iisoo wakiisheen kaasoo sababtiisu ay ahayd baahi degmada ceeldibir laga baahiyey oo ku saabsanayd isbitaalka baahi ka jirtay ayaa waxaa is abaabulay gabdho muxsiniin ah waxayna qorsheeyeen inay baahidaas qayb ka mida ka jawaabaan inta karaankooda ah lacag saddex kun ah ayay iisoo dhiibeen waxayna aan doonaynaa maanta inaan ku wareejino deegaanka ceeldibir ayagoo ay markhaati ka yihiin culimmadii iyo odayaashii qaybaheeda kala duwan dhammaan degmada ceeldibir waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha degmada ceeldibir hadduu alla idno abtaan baahidii shalay aad sheegteen insha allah oo soo baahiseen qaar ka mid a culimada iyo bulshada deegaanka ayaa iyaguna ka mahad celiye
ilaahay khayr badana ku jasiyeeyo ayaanu leenahay baahina way ku soo aaday inaanu ka ducayno markhaati inaan ka noqono horta lacagtii in la qabtay oo ayna soo gaartay marka waxaan leenahay jasaakum allah khayr ilaahay adduuniya akhiraba haydin amaal mariyo waanu ka ducaynaynaa dadka dibadda jiraahi iyaga laftoodu baahi badan bay qabaan laha ka fududeeyaanu leenahay aakhiradana allah noo wada wanaajiyo annaga dhanba iyo marka labaad iyo marka saddexaad mahad aad iyo aad baa u mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxa weeye baahida ceeldibir ka jirta tii hore oo u aragteen iyo midda dambe oo hadda dib qarsoon aan lasoo gudbin waa aad iyo aad bay baahidaas uga jirtaa walaalayaal waxaan idin leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa gudoomiyaha deegaanka ceeldibir xasan cali xasan ayaa isna mahad celin kadib sheegay in baahida loo qabo adeega caafimaad ay tahay mid aad u baaxad weyn idinka waxaan isugu yeeranay inaan inkagana mahad celinna deeqdana soo gaarsiin inkagana ducayno waxaan leenahay ilaahay meeshii ah ka keenteen wax khayr lah ku bedelo iyo ahaan lacagtaasna waa hayaa bulshada reer ceeldibir maamulka reer ceeldibir hortoodana waa kula wareegnay feedbackeedana waa helaysaan insha allahu tacaala meeshaan baahida ka jirtay baahi tiro badan baa weeye si guud toddoba qol baa ka dhisan iyo hoolkaas aan ku jirno yarka oo dhexdooda ah dhul siddeetan siddeetan ah u bannaan oo qof kastoo muslima oo wax ku darsan kara ay sadaqa jaariya u noqonayso reer ceeldibirna ay baahi u qabaan weyn cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaal kacay
taliyaha guutada tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka cabdulaahi macruuf ayaa warkan faahfaahinaya
ciidamada xoogga dalka ururka kontonaad guutada tobnaad qaybta afartan iyo saddexaad iyo kuwa taliska guutada tobnaad ayaa waxaa usoo gabagaboobay tababar aqoon kororsi ah oo in muddo ah ugu socday taliska guutada tobnaad ee magaalada garbaharre iyo xarunta gobolka gado xiritaanka tababarkan aqoon kororsiga ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha guutada tobnaad gaashaanla sare warfaasha qaadan faroole taliyaha howlgelinta guutada tobnaad dhame cabdiqaadir xuseen shire biid taliyaha ururka kontonaad xuseen cabdi jaam macalimiintii tababarka waday saraakiil iyo saraakiil xigeen ka wada tirsan taliska guutada tobnaad ee ururka kontonaad ee magaalada garbaharey ciidamada tababarkan loo soo gabagabeeyey ayaa saddex boqol oo askari ku dhowaad ahaa kuwaas oo loo carabiyeynayo howlgallada dhowaan la isugu furaayo deegaanada kala xihan ee sida dhuumaaleysiga ah ay ku joogaan maleeshiyaadka gobolkoodu dhacay argagixisada ugus taliyaha guutada tobnaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada dhulka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare warfaasha qaadan faroole ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida kaga warbixiyey howlgalladii dhowaanahan ka socday gobolka gado iyo tababarkan loo soo xiray ciidamada ururka kontonaad ee magaalada garbaharey
warbixintaas oo ku saabsan u diyaargarowga howlgallo gobolka geda ah oo lagaga hortagahayo argagixisada kansarka ummadda soomaaliyeed ku dhacay qodobka labaad oo ah tababaro ciidan hadduu meel joogo qorshihiisu waa laba nooc ama saddex nooc baan dhaho koow waa inuu ku jiro waxbarasho mid hobeed iyo mid kariiriin waa inuu ku jiro midda labaadna waa inuu howlgalla ku jiro oo uu ka howlgalahayo cadowga soomaaliyeed hadda waxaan wadnaa tababarkii howlgalladii iyo tababarkii waa isku dhex wadnaa ciidan sidiisa waa tababar iyo dafrid iyo howlgal waa isku dhex wadnaa hadda waxaan wadnay asbuucan tababaradii tarainimadan soo dhammaynay dafridkii baa hadda gebagaba ah saddex beri hadda dafridu wadaa toddoba beri oo tababaran uu soo dhameeyey ciidanna tababarlaan maba ahaado waa inuu tababarar ku jiro ama uu howlgal ku jiro shaqada ciidanku inuu iska fadhiya meel maaha marka ururadoo dhan ee guutada tobnaad waxaan farahayaa meel kastay joogaanbo tareenkaas inuu ka socdo oo si habtimee u socdo ayadoo cadowga loo diyaargaroobahayo sidii looga qaban lahaa cunaqabataynta uu ku hayo ummadda masaakiinta ummadda soomaaliyeeda oo ciidanka u nahay annagaa marka ummadda soomaaliyed aan ka qabanay waajib nagu tahay marka ciidanka ummadda soomaaliyed baa nahay ciidamaha qalabka sida marka in laga qabto waa waajib waay marka diyaargarowgaas aan ku jirno maadaama abaara ay jirto meelihii loo gurman lahaana ayaga ay dhex taagan yihiin waxaan go'aansanay tababarkaas inaan ku gabagabayno si deg deg ah kuna fulino howlgallo looga sifaynahayo meelaha ay dadka ku dhibaataynahayaan hawshaasna way socotaa ciidamadana waajib ay leeyihiin weeye mar kastaba inay tababar ku jiraan ama howlgal ku jiraan marka waajibkii ciidan baan gudanaynaa oo tababar leh oo dabrid leh oo howlgal leh isagana hadda meel fiican buu marahayaa insha allahu salaamadkii
weli waxaad la socotaan warka subaxee raadiyo muqdisho dhegeystayaal markaana wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa mashruuca daryeel bulsho ka furtay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud cabdulaahi warsamo rooble ayaa warbixintan soo diray safarka wasiirka ayaa la xiriiray in la bilaabo mashaariic cusub oo hore kaga shaqaynaya degmooyin kale oo galmudug ka mid ah gaar ahaan mashruuca daryeel ee wax iskudarsiga bulshada kaasi oo deeqaha caalamka lagu kaabo dhaqaale ka yimaada bulshada waxaana ugu horeyn bogaadiyey daafurka barnaamijka daryeel qaar ka mida bulshada magaalada maanta qiiro weyn baa nugu jirta qiiro weyn baa nugu jirta wasiirkeenna sihayaha arrimaha gudaha ahna wasiir dowlaha baan rabaa inaan u duceeyo iyo dhammaan waftiga uu hogaaminayo axmedow dareen kuguma dhaco daa'in abikaadiyo dadya deeq haweyn iyo darajo dheeraada haddii malag laguu soo diro oon lagu difaacaynin ood hoos u daadegto ee maalku kula daaho durdurrada cadaabkiiyo ha gelin dabalkii naareedoo jannadii dabaalo ilaa deeqa kuu dhigo gudoomiyaha gurceel anas cabdi macalin ayaa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ugu baaqay in si dhaqsi leh loo bilaabo diyaarinta dhismaha golaha deegaanka degmadaasi oo uu sheegay in bulshadu ay diyaar u tahay bulshada reer gurceel waxay uga codsadeen markuu halkan booqashada ku yimid wixiina gaaray iyo dagaalka halkan ka dhacay annagaa isbaaninayna iskabayna keliya mudan madaxweyne waxaan kaa rabnaa la yidhi inaad degmanimadii noo dhammaystirtid labaatan beri wax ka yarna waa uu kusoo dhammaystiray nidaamkiioo hadday tahay mid golo wasiiri hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay isagu saxiixayba runtii waxa uu mudan yahay mahad celin ugu dambeyn wasiiru dowlaha arrimaha gudaha galmudug ahna kusimaha wasiirka mudane axmed xasan cali axmed dheere ayaa si rasmi u furay mashruucan isagoo u ballan qaaday reer gurceel in wasaaraddu ka shaqayn doonto dhismaha golaha deegaanka degmadaasi sida ugu dhaqsiyaha badan sidii sharciyadda ahayd ee lagu dhisi lahay golihii deegaanka gurceel waxaan ballan qaadayaa in loo dhiso golo deegaan oo ay leedahay ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ganacsatada haweenka waxgaradka aqoon-yahanada intay meel fadhiistaan dadkii mateli lahay inay miiska soo saaraan hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan ognahay degmooyin galmuduga isqabqabsi ka yimid dartiis inay xoogaa ay u hakadeen golayaasha deegaanka adinkana waxaan idinka codsanayaa degmooyinkaas inaydan ka mid noqon ee aad sida ugu dhaqsaha badan leh markaan idinkugu imaana hadduu ilaaha yidhaahdo aad arrinkaas u fulisaan dhexda u xirataan ka wasaarad ahaan waa idin garab taagannahay diyaaraan u nahay hadduu ilaaha yidhaahdo waana idinla shaqaynaynaa intaan idinka badanna waan kusoo laaban doonaa cabdulahi warsamo roble warbaahinta qaranka
markaana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sheegay inuu tegayo jiidda hore ee dagaalka oo ay kula jiraan kooxda fallaagada ah warka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare abiy axmed uu shaaciyey inuu hadda wixii ka dambeeya uu tegayo jiidda hore ee dagaalka ka u dhexeeya ciidamada federaalka iyo xoogaga t b l f ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ah abaanduulaha guud ee ciidamada difaaca qaranka dalka itoobiya wuxuuna fariintaas si gaar ugu muujiyey inuu doonayo inuu hogaamiyo ciidamada dalkaasi ee dagaalka kula jira kooxda t b l f hadalkan ayaa ka dambeeyey siduu wararku sheegayaan kadib markii guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ee dalka itoobiya mas-uuliyiin ka tirsan ay kulan ku yeesheen shalay magaalada aadisababa ee caasimadda dalka itoobiya kulanka oo looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi gaar ahaan diriirta u dhexaysa ciidamada federaalka iyo fallaagada t b l f ee sidoo kale waqooyiga ka dagaalamaysa mas-uuliyiinta xisbiga barwaaqo ayaa sheegay in hogaanka xisbigu ay diyaar u yihiin in dagaalka ay galaan oo ay qoryaha qaataan warkii subaxee raadiyo muqdisho waa inaga intaa